fawda hawshaga bilowday waana khasaare badanna waa leeyahay waa fawdu ahaa wallahi ciidana ma bilaabin mar haddaan maamulada iyo ciidamada caadiga ah bilaabin ay shacab isaga bilowdo cid bilowday jirto qolowle waxay leeyihiin waa nala soo xabadaynayaa guddiga waxaan ku jiray xabadteejinta waatanu saraakiisha isugu yeernay waanu faraynay istaraatiijiyada wax loo kala qaadi lahaaba bay gudaha ka bilaabato qolowle waxay tahay qolada kale nagu soo ridaysaa qolo mar baan taleefon u diray joojiya idima joojiya idima joojiya waa isu xoogsatayba baashi marka ma ciidankay dhex maraysaa arrintani mise shacabka dee markii dambe ciidamaday noqonaysaa waa waa waa waa hub waaweyn baa dhacaya hub waaweyn waxay haystaa waa dan kasta qobaalka iska wada hudaysan yahay hub waaweyn baa dhacaya oo madaafiic baa dhacaysa oo anta elgaraas baa dhacaya oo yacni waa maamuladay ma ku tiirsanaanaysaa marka dambe laakiin marka hore fawda isaga bilaabata waan gartay laakiin maxaa ilaa hadda khasaare aad og tahay oo jira ilaa hadda maxaa kusoo gaadhay wallahi dhibashii dhaawac dhan walba waa jiraa meelihii ay saaka ka bilaabatayna weli haddeer wax ka dhacayaan cid hadda wax maqlayso oo wax joojin kartaana ma jirto baasho day daasuma joogsid inay kala hakata maaha waan gartay dhinaca galmudug oo kale oo v o a la hadlay waxay leeyihiin waxa weerarka nagu soo qaaday oo heshiiskii jebiyey dhinaca puntland eeddaas sideed u aragtaa wallahi waxaan u arkaa e wax laga run laga been wax laga been sheegayaanu arkaa arrintaas run ma aha arrin laga been sheegayaanu arkaa qolada iyadu markaa la xiriiray waxay yidhaahdeen laba qori baa nagu soo dhacayso qorina uu saaran yahay masaajid beledi qudbigi qorina uu zuug meel ka soo dhacay zuug waa qori weyn waa waa antegraf weyn wey tiiro dheer intaan hadlalay baa la yidhi amal iyo shaariqa iyo zuugi baa wax ku dhaawaco kusoo dhacay marka inay saa yidhaahdaan ma aha waxaan odhan karaa dhinacooda buunbuuninta iyo rasaasta waaweyn wax walba ka iska imanayeen laakiin dee taas beddelkeed waxay leeyihin hubka waaweynna dhinaca puntland buu ka imanaya a labada qoloba saasay yidhaahdaan anugu furinta ma joogin waana soo waxeen qolada iyadu waxay yidhaahdeen qori weyn baa nagu socda qoladii kalaanu wacnay hoteelkaan deganahay baaba xabada kusoo dhaceen bay yidhahdeen wixii gaari karaa waa qori weyn marka kulli shuftooyin ka soo qaadana ilaahay aqoon oo dadka dagaal u horseeday waan gartay marka xaaladda bal waxaad iga wartaa guddidii dhexdhexaad intaad ku jirtay adigu bal ilaa hadda idinka xaggee baad xaggee baa wax idiin maraya maxaa tallaabooyin qaadeen ana waxaan qaadnay jananku wuxuu isugu yeeray maanta saraakiishii wuxuu u sheegay amarkii shalay madaxdu ay qaadatay iyo go-aankii aanu labada guddi iyo guddigii dhexdhexaaninta oo federaalka iyo gobolla goboleeya ka socday aanu isla qaadanay oo ahaa in saraakiisha qolo waliba u yeerato u sheegato u sheegto xabad joojin iyo ciidan kala qarid halka saac oo galabtana in ciidamada la kala qaadaan ku tashanay kana tashanba meelihii la geyn lahaa taladana waxay ahayd qoladii tilimna inay noqoto qolyihii magaalada hore u degaan qolada barteeda ay ku noqoto baa taladu ahayd annagoo shirki u fadhin oo ciidamada saraakiisha oo dhan nala joogaan baa waxaa nala ka soo wacay aagga iyagii hore waxaa la qori weyno zuuyaa nagu bilowday waxaan wacnay qoladii kale gubarasoorahan wacay wuxuu yidhi annaga laftiga iyaga hoteelka aanu hadda joogno rasaas baa ku dhacaysa qoladii baan dib ugu soo dhaqno waxaanu rasaasta joojiya waa nala soo waxaa la yidhi amal iyo hotel shaariqa iyo xabadaa ku dhacaya aba iska bilaabatayba madaafiic baa kusoo hobatay magaalada dhexeeda markaas agtayday ku dhacday waqtayday ku dhacday agtayday ku dhacday dhibkaasaa jira marka marka bal xaaladda sawir guud haddaad dadka ku dhegaysanaya ka siisid waa jawi colaadeed dagaal baa socda waan ognahay bal haddaad cilminka sida wax yihiin haddaad dadkii sira sawirka sii annagu amar dagaal oo baxay oo ciidamadu ay galeen oo saraakiishu ay hogaaminaysaa ma jiro su isagaga bilowdo fawdada ahayd oo shacab dagaalanka ahayd buu magaalada dhexdeeda ugu socdaa waa malaysiyaan miiran oo shacab ah iyaga cidda ugu jirta ma aqaan laakiin annaga saasuu ku bilowday laakiin ilaa iyo haddana waajib dagaal oo la bixiyo ciidamada ay dagaalka galeen ma jirto in ciidamada puntland ay dagaalka ku jiraan arrintaa waxba kama jiraan maad leeda wallahi ciidamada puntland oo la amriya dagaal kuma jiraan dadku way iska wada ciidansan yahay hubbuu iska wada haystaa tuutuu iska wada qabaa puntland waa iska wada yahay laakiin inta aan ogahay waxaan la joogay janankii oo mar dhow kasoo tegey oo guddigii xabad joojintan ka mid ahaa wax amar dagaal oo baxay ma jiraan marka ciddan hubka waaweyn haysataa waa iyo hadda ee qoryaha waaweyn ridaysaa
qoryaha waaweyn lafteeda shacabka qayb baa haysata waa la iska haystaa qoryaha waaweyn waa waa la haystaa dhashiikaha iyo meel walba baroon baa iska taagan taangi dhacaya altimeeri dhacayaa ma jiro waa dhashiika iyo wax dhacaya wax lamid ah marka waxaad leedahay arrintu ma aha arrin laba ciidan waa maleeshiya u egtay ba adigu dhinacaaga ku doodaysaa cid kastaa ku dhex gabato laakiin habkaa shacabka aha dagaalka u bilowda marka maxaa iminka xal haysaa haddii lagu weydiin lahaa dad badan oo soomaaliyeed oo werwersan oo daafaha dunida ayaa ku dhegaysanaya maxaad u sheegi lahayd oo aad xal haysaa waxaan odhan lahaa wixii shalay madaxdu isla qaadatay annana aanu ku baaqnay maantana aanu bilownay shaqadeedii inay hirgalaan baanu rabi lahayn oo dadka xabadda la joojiyo oo nabadda la qaato oo waxba khasaaruhu cidna wax tari mayo cid ka faa'iidaysaa ma jirto dil eh in xabadda la joojiyaan ku baaqi lahaa dhan walba dagaalkiina ilaa hadda wuu socdaa mise wuu joogsaday isagoo aan dhammayn oo sidii hore ahayn oo aan buu socdaayo wax ka meelahaas wax ka dhawa dhow leeyihin ergadii een joogtay ee aada wada shaqaynayseen ee shalay heshiiska la saxeexatay yaa magaalada ku sugan dhammaantayo waa joognaa tii federaalkaa joogta maamul goboleedyabaa jooga annagiyoo labada dhinac ahaa joogna waxa de hadda gacan noogu jiraa ma jiraan maanta afar saac iyo bar markaan kala tagnay kowdaan ballansanayn inaanu xogta isu soo celino sagaalkana aanu wax kala qaadno koob iyo tobanka markay taho shanta galabnimana aanu kormeer sameyno inay run tahay arrintii isla shantii iyo bartii intayan gaarin oo aanu joogno xaruntii taliskayada oo saraakiishii laysugu yeerana dagaalkaaba lagu bilow waan gartay